markii oo fidsan xildhibaanada muushinka ka keenay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa maanta waxa ay ka dhawaajiyeen in maalinimada berito ah ay horgeyn doonaan baarlamaanka muushinka kaasi oo maalinimadii shalay guddoomiyaha baarlamaanka uu sheegay in la baajiyey mooshinkaasi in la horkeeno baarlamaanka haddaba waa kan xildhibaanadaasi oo magaalada muqdisho ku qabtay kulan kagana hadlay guud ahaan waxa ay ka damacsan yihiin mooshinkooda bismi illaahi raxmaan raxiim xildhibaanada sharafta leh saxaafadda iyo dhammaan cid kasta oo dhegaysanaysa ama daawanaysa waan islaamaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sida saaxiibada iga horreeya ay sheegeen maanta halkan waxaa isugu yimid guddi ka kooban xubno matalaya ama ay iska soo dhex saareen xildhibaanadii soomaaliyeed soo gudbiyey mooshinkii golaha baarlamaanka loo gudbiyey taariikhda halkaa ku astaysan guddoonkuna uu shaabadeeyey taasoo manhe macnaheedu ay tahay inuu official yahay oo guddoonku uu hayo mooshin rasmi ah taas oo la raba inay ka baxdo mugdiga waxyaabaha kutrikuteenta oo miidiyaha qaarkii uu tabinayey mooshinkii lama qabanin iyo lama arag iyo maaragtay dib baa loo celiyay waxaas inay meesha ka baxdo qodobka kale muhiimkaa waxay tahay mooshinka iyo waxa uu ku saabsan yahay iyo sababaha waxaa sharixi doona saaxiibada akrin doona qoraalkii loogu talagalay shirkan laakiin waxaan rabaa inaan in yar kaasto dalka soomaaliya waa dal dhibaato ka soo baxaya waa dal waktigu uu qaali ku yahay waa dal afar iyo labaatanka saacadood daqiiqad ka mida inay ka habsaanto ama ka qaldanto ama ka khasaarto aan loo baahnayn sidaasi darteed hebel iyo hebel baa dagaalamay ma aha mushkiladda meesha taalla waxay tahay xaaladii uu dalku ku jiray iyo shaqadii dalka ka socotay waxay taagan tahay muddo dheer waxaan isku daynay inaan dulqaad badan samayno oo aan u kaadino inta xal laga gaadhayo waxaan isku daynay in aan isku dayno in ayaga dhexdooda ay isxalliyaan waxaan wakti fiican oo ku filan siinay cid kasta oo soomaali ama aan soomaali ahayn kuwa loogu yeedha beesha caalamka dhammaantood waxaan aragnay inayna waxala oo ay soo wadaan ayna muuqanin sidaas darteed waxaa muuqatay inay lagama maarmaan tahay in sharciga la aado dalka soomaaliyana dhibaatada uu ku jiro siduu kaga bixi lahaa xoogga la saaro taasoo macnaheedu ay tahay structure dowladeed oo nadaama oo madaxweyne ilaa inta ka hooseysa ay wada shaqaynaysa in la helo haddii intaa la waayo waxaa weeye dowladnima ma jirta weeye macnaheedu sidaasi darteed waxaa xildhibaanadii haddaan nahay noo soo baxday in mar haddii wada shaqayne ayna jirin si wada shaqayn ay ku abuuranto la helo xukuumad la jaan qaadi karta nidaamka dawligaah ee jira soo celin karta kalsoonidii shacabka dhammaystiri karta howlaha dalka yaalla annaga xubno baarlamaan baa nahay shuruucdana laga sugaya waa fara badan yihiin laakiin shuruucda waxay nooga yimaadaan xukuumadda xukuumaddii shuruucdaa noo soo gudbin lahaydna muddo lix bilood ka badan ma hayno sidaasi darteed waxay tahay in mooshinkan la keeno mooshinkan tiradii loogu loogu talagalay in ka badan baa keentay guddoonku waa hayaa shalay guddoonka waa la kulanay raggii la kulmay baan ku jiraya gabdhihii waxaanan guddoonku naga codsaday in la siiyo maalin haddii wax odaytinimo ah oo uu samayn karo ay jirto annagoo kalsooni badan ku qabta guddoonka waa siinay intaa wixii ka dambeeya haddii xal uu la yimaado xalka laga hadlayaana ma aha hebel iyo hebel baa la heshiisiinaya madaxweyne iyo ra-iisul wasaare arrinta way ka gudubtay beel caalam way ka gudubtay guddoon way ka gudubtay baarlamaankay u taallaa mooshinkaana baarlamaanku hor yaallaa boqol iyo afartanka xildhibaan ee mooshinka soo qortay ayaa awood u leh inay la noqdaan cid kale oo meel kale u leexin kartaa ma jirto cid kale oo wax kale cid kale oo wax kale la imaan kartaana ma jirto haddii wax la heshiisiinayo iyo haddii wax la xalinayo iyo haddii wax laysku laysu kabkabaayo wakti ku filan waa soo siinay dadka soomaaliyeedna wakti intaa ka badan kama khasaari karo faahfaahin intaa ka badan ma gelayo laakiin shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa inay ku kalsoonaadaan shacabka soomaaliyeed inay ku kalsoonaadaan baarlamaankooda tusaale ahaan laba nin ama laba gabdhood hadday dukaan wada leeyihiin oo dagaalamaan dukaanka waa la xidhaa inta laga soo heshiisiinayo dalka soomaaliya dukaan ma aha laba nin aad dagaalanto waa la xidhaaya hal daqiiqada dalka soomaaliyeed kama habsaami karo qodobka kale madaxweyne waa madaxweynihii qaranka haddii ra-iisul wasaare barnaamij u keeno oo madaxweynuhu diido oo ra-iisul wasaaruhu tallaabo qaado wasiirkuna tallaabo kale u qaadaya oo ra-iisul wasaaruhu la ogeyn agaasimuhuna tallaabo kale u qaadaya oo wasiirku la ogeyn structurkii dawliga aho marka annaga cidda waxaa laga yaabaa marka aanu tan dhamayno inaan xisaabtan kala geli doonno iyo meelo kale laakiin hadda waxaan rabnaa inuu soo noqdo nidaamkii dawliga ahaa iyo structurkii iyo ismaqalkii kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cabdirashiid xidig oo u hadlayey xildhibaanna maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho kuwaasi oo horeyna ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya uga keenay mooshin kuwaasi oo sheegay in maalinimada berita ah mooshinkaasi aan lala baaqan doonin oo la horgeyn doono baarlamaanka halkaaad weli kala socotaan waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheedana aad si toosa uga dhageysanaysaan dowladda imaaraadka carabta iyo dowladda soomaaliya ayaa gaaray heshiis dowladda imaaraadka carabta ay ku caawinayso isla mar ahaantaasna dib ugu dhisayso ciidamada qalabka sida waa kan waryaheena maxamed kaafi oo warbixintaas nooga soo diray magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa sheegtay dowladda imaaraadka carabta inay u ballan qaaday inay ka taageerto xagga dib u dhiska ciidanka soomaaliya wasiirka gaashaandhigga soomaaliya maxamed sheekh xasan xaamud oo maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa arrintaasi ka dhawaajiyey heshiis guud oo ku saabsan dhinaca amniga iyo milatariga marka runtii waad garan kartaan un wasaaradda gaashaandhigga dadaalo badan ayaa waxay u wadaa in ay cilaaqaad ay u abuurto ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sidii ay u noqon lahaayeen ciidan hanta amnigooda gudaha runtii dadaaladaasna un waxaa waaye markii geedka la abuuro isla markii lama guran karo laakiin wuxuu u baahnanaa in muddo la waraabiyo kadib uu soo dheeraado uu soo baxo markaasaa merihii la guran karo marka hadda meesha arrimaha ay noo marayaan sida aadka aad ka arkaysaan waxqabadka wasaaradda gaashaandhigga aad iyo aad baa loo dadaalay xiriiro badan oo caalamiya loo sameeyey oo ay tahay midkaan hadda ugu dambeeyey oo aan la soo saxiixanay heshiiska amniga iyo ciidamada imaaraadka carabta maxamed kaafi sheekh abuukareedi wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo warbixintaas nooga soo diray isla magaalada caasimada ee muqdisho dagaalo ayaa waxay ka dhaceen deegaano hoostaga degmada buula burte ee gobolka hiiraan sida uu ku soo waramayo waryaheena maxamed kaafi oo warbixintaas nooga soo diray isla magaalada muqdisho cabdinaasir sayraar oo ah hafayeenka maamulka jubba ee axmed madoobe oo hogaamiyo oo warbaahinta kula hadlay maanta magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyey dagaal ka dhacay deegaanka gudhaa iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka jubbada hoose oo u dhexeeyey al-shabaab iyo weliba ciidanka jubba ee axmed madoobe oo hogaamiyo iyo weliba ciidamada amisom oo taageeraya ciidanka jubba waxa uu sheegay dagaalkaas in al-shabaab ay kaga qabsadeen deegaanka gudhaa wuxuuna sidoo kale uu tilmaamay in khasaaro badan oo dhinacooda ka soo gaaray asagoo arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yidhi marka ciidankaana way ka baxeen magaalada kamana fogaa hadda oo meel runtii aan ka fogay magaalada gudhaa oo bowdka ku haysa ay degan yihiin ciidan kalena waan u diray wixii hadda ka dambeeyana insha allah saacadahan soo socda waa lagu noqonayaa gudhaa haddii alla ibno khasaaraha runtii wax badan bay sheegteen waxay sheegeen inay laayeen dad fara badan dhaawac inay hayaan dad nool dhaawac inay hayaan dad nool inay hayaan inay fara badan qabsadeen waxaas waxay midyahay maaragtay ka sheegay ka sheegayihiin buu ahaa waxaan rabaa inaan sheego annagu inta aan hubno annagu ma rabno maaragtay waxaana geysanin inaan sheegano runtii waxay sheegeen inay laayeen ilaa lixdan iyo dhowr ruux dadka meesha ku dhintay ku geeriyooda waxaa weeye waa shan iyo toban nin alla u naxariisto al-shabaab ayaa ayana dhankooda waxay guulo ka sheegteen dagaalkan waxayna tilmaameen in khasaaro badan ay gaarsiiyeen ciidanka jubba ee axmed madoobe oo hogaamiye iyo weliba ciidanka amisom ee kenya ka socday jubbooyinka ku sugan dhanka kale guddoomiyaha degmada buula burde cabdulaahi duurow oo asna maanta la hadlay warbaahinta wadajir ayaa waxauu faahfaahin ka bixiyey dagaala deegaano hoostaga degmada buula burde ku dhex maray ciidamada dowladda iyo weliba kuwa al-shabaab waxa uu sheegay dagaalkaas inay dhankooda guulo ka gaareen asagoo tilmaamay inay deegaano ka qabsadeen al-shabaab wuxuuna sidoo kale uu sheegay deegaanada kale al-shabaab ay ka jogaan deegaanada hoostaga degmada buula burde inay weeraro ku qaadi doonaan markaan annagaa raabsan awal waxaa waaye nimanka waxaan ku gaabinay ayadaana soo doono jiray difaacan ku sugaynay marka awoodoodii waan dhinnay in badan baan beydkooda raabnay markay go-een oo go-een oo go-een dee dabaadigoodina annagaa raabsan hadda waan daba soconaa waxaan micno lahayn wa maya annaga wax dhibaato oo naga soo gaaray male meelo ay duulooyina dadweyne iskala ayna gubeen way jiraan dadweyne ay jireen waa jiraa gaadiid dadweyne gubeen intay meel xidlaadka qabtay gaadiidka iska marayo oo cidna la joogin oo dawladu la socon ay iska gubeen way jirtaa laakiin annagu wax dhibaatooy noo gaarsiiyeen ma jirto ciidanka dawladii ku aamusan waana shaqadeennaba ma ma dhamaanay intay jiraan nimankaas waana waxaana qayb ka siinahay oo arrintaas oo dhinac ka ah howlgalkii dhaweytiisii loo bixiyey al-shabaab ayaa weli waxay ku sugan yihiin deegaano ka tirsan gobolada koonfurta iyo weliba bartamaha soomaaliya oo ay ka arrimyaan iyadoo dowladda soomaaliya ay qorsheynayso in al-shabaab ay ka saarta dhammaanba deegaanada ay joogaan maxamed kaafi sheekh abukar reediyo wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi warbixintaas uu nooga soo diray magaalada muqdisho war degdega oo haatan ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in weriye lagu magacaabo nuur maxamed cali oo ka shaqeeya idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho gaarigiisa loogu xiray waxyaalaha qarxa islamar ahaantaana ku qarxay kilomitir afar namber afar ayuu ku qarxay wariyahaas wuxuu u shaqaynayay idaacadda redio kulmiye ee magaalada muqdisho waxaana la dhigay cisbitaalka wariyaha dad ku booqda cisbitaalka ayaa waxa ay sheegeen wariyaha in dhibaato aada u ballaaran uu haatan ka qabo jirkiisa qaybteeda dambe kaasi oo ahaa meesha qaraxa lagu rakibay gaariga halka darawalka uu ka wado meesha oo qaraxaasina u geystay in haatan ay go-do lugta midig iyo weliba dhaawacyo kale ee soo gaaray guud ahaan jirkiisa dhanka hoose saraakiisha caafimaadka cisbitaal madiina ayaa iyaguna haatan waxay ku dadaalayaan sidii wariye nuur maxamed cali isaga loola tacaali lahaa guud ahaan waxyaalaha khuseeya caafimaadkiisa wariyaha waxaanu rajaynaynaa inuu ilaahay ka bogsiyey islamar ahaantaasna uu noloshiisa caadiga ahaa ku soo noqdo halka aad weli kala socotaan wararkaasi waa wadajir redio oo si toosa idinkaga imaanaya magaaladan atlanta weli waxaynu ku guda jirnaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya magaalada baydhabo caasimada gobolka baay ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka jiray xarig jiid aad u ballaaran kaasi oo ku aadan shirar iska soo horjeeda oo magaaladaasi ka socday ayadoo horeyna magaalada uga dhisnaa maamul loogu magac daray koonfur galbeed soomaaliya ee lixda gobol sidoo kalena maamulka koonfur galbeed ee saddex gobolna ay shir ku lahaayeen magaalada halka xildhibaano ka tirsan baarlamaankuna ay wadeen waan waan lagu midaynayo fikradaha labada qaybood haddaba shirkii ka socday magaalada baydhabo ilaa iyo haatan xagguu maraya iyadoo weli dhinacyo badan ay diidan yihiin shirka ka socda magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ee lagu dhisayo maamulka saddexda gobol ka kooban sidoo kalena qayb ka mida magaalada baydhabo ay ku shaqeeyaan xubnaha maamulka lixda gobol ee hogaamiye madoobe nuunow ayaa shirka saddexda gobol lagu dhisayo ee baydhabo ka socda maanta waxaa lagu doortay guddiga doorashada ee madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee saddexda gobol lagu soo dooranayo sida la sheegay siyaad sheekh daahir oo ah hafayeenka shirkaas oo qadka teleefoonka magaalada baydhabo kula hadlay reediyo wadajir ayaa waxa uu ka warramay qaabka ay doorashadu u dhacday
waxaan ku yidhi waa guddiga doorashada ayaa la magacaabay guddigaas oo ah kuwii qaban lahaa araajida ama kooxdaha aqoonsiga ka qaban lahaa dadka ku tartamaya madaxweynenimada ee koonfur galbeed soomaaliya guddiga la doortay maanta meeqa xubnood ayay ka kooban yihiin afeene waxaan jeclahay shan labaatan ay ka kooban yihiin guddigan yaa doorta marka ee faahfaahin naga sii guddiga ergoyinka ayaa dhexdeeda ayaa iska soo xulay maxaa lagu doorta marka guddigan qaab noocee ah ayaa looga soo xulay ergooyinka shirka baydhabo ka qayb galaya qaababkii wax ku dooran jireen iyadaa guddiyo dhexdeeda iska saaray way iska soo xuleen aakhirkii waxay timid in qayb ka mid a odayaasha qayb ka mid a aqoon-yahanada qayb ka mid a dhalinyarada fartamo noocaasay kusoo xusheen iyadaa soo samaysay waxooda
howlaha laga sugayo guddiga la doortay maanta maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah inay muddeeyaan muddada doorashada iyo maalinka madaxweynaha la dooranayo aan filayo inay tahay khamiis horteenna oo saddex iyo tobanka bisha ay tahay kow iyo in ay muddada afarta cisho ee dhiman cid alle ciddii danaynaysa inay kor ku dalbe soomaaliya madaxweyne ka noqoto ay la timaado aqoonsiyada shahaadooyinkooda iyo waawaaragnimada ay ula yihiin inay ugu tartamaan xilkaas marka iyo in magaranaysa afar iyo tobanka bishana madaxweynaha la dhaariyo arrimahaas oo dhan baa magaranaysaa
haddii muddo afar maalmood keliya doorashadu hadda ay ka dhiman tahay arrintuuma u eg tahay inaad wax dedejinaysaan awal degdeg kuma jiro waxaa ahayd bishii aan soo dhaafnay oktoobar sideed iyo labaatankeedii in ayuu kulankaa iska jirta madaxweynaha in la doorto intaan waynala soo jiisanay waa sideed iyo labaatankii oktoobar ayaa muddadii aan qabsanay oo caalamka noloda iyo ahayd intaan soo jiitan buu nala soo gaaray dadka qaar waxay u arkaan doorashadan in ay tahay mid iska magacu yaala oo cidda la dooranaya cidda doorasho kusoo baxayso la iska yaqaano arrimahaas maxaa kaga jawaabaysaa adiga warka kaasi ninka la yaqaano ma garanayno cid hadda soo istaagtay ma jirto waa ciddan hoys cid kasta oo soomaali ah oo buuxisay shuruudahaas ayaa ka qaybgeli karta marka saa isaasa dhuuqaanaysaa maamulka degmada ku shaqeeyayaa inta laga gaarayo in baraw loo guuro oo muddo qaadan doontaa dhowr sanaa marka taa hadda kama hadli karto cawd waxaan jeclaan lahaa inaan kusoo koobo maadaama aan hawl kala leeyahay adigoo raalliga ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa horey ugu baaqay in la joojiyo shirka baydhabo wadahadalna la galo arrintaasi waxaa taageeray guddoomiyaha baarlamaanka laakiin xubnaha ku shirsan baydhabo baaqaas iyo taageerada guddoomiyaha baarlamaanka dhegna jalaq uma aysan siin
aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena maxamed kaafi haddaba dhegna jalaq uma ayan siinin dadka ku shirsan magaalada baydhabo go-aankii uu qaatay ra-iisul wasaaraha islamar ahaantaana uu ku raacay guddoomiyaha baarlamaanka haddaba waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalixi ayaa waxa uu waraysi dheer arrimahaasi kala yeeshay ugaas xasan ugaas maxamed oo ka mid ah ergada saddexda gobol ee shirka haatan oga socdo magaalada baydhabo الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أحمد وعد بعد ما تنتهي سيدا لوجي هاي شركي مامور السعودية في كونفور قبل الصوماليا الشباب اللي بخل سباي بكول بكل مرة هي مرحلة قبل قباء ما أنت فاينل ديزيشن كي ودن بيي قدقي دور الشلا وشان يلا تنحر نولا هي ما أنت لما قاعبي لا إما هدي مركو عن رجيننا ماشي وأنا سنة شرك uu kusoo idlaan lahaa ama madaxweyne lagu dooran lahaa inuu joogo haddii aragto wata ugaas doorashada guddiga dooradooda madaxda ugu sarreysayso arrintaas ugu noqonaysa in weli khilaafka uu taagay maadaama maamulka lixda gobol ay shirar iyo kooban ay ugu soconayaan magaalada baydhabo ma wax isfahmayaa jira
axmed waad baad umahadsan tahay dowladda federaalka ee soomaaliya ee uu ra-iisul wasaaraha ka yahay mudane cabdiweli martiqaad bay u fiidisay labadii garab ay isku haysatay arrimahan siyaasadda lixda iyo saddexda waxaana loogu waayay magaalada muqdisho dhowr bilood ka hor waxayna heshiis afgarada ku gaareen in lagu midoobo maamulkan saddexda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya marka waa marxalad laga soo gudbay inkastoo soomaalidu dee wanaag kastoo loo sheega laqolaba ay si un dhinac wax isaga turjumanaysa marka waa un arrin laga soo gudbay waad og tahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda yimid magaalada baydhabo isaga iyo guddoomiyihii baarlamaanka soomaaliyeed baa furay shirka bilowgiisii hore shan iyo tobankii cisho ay dib u heshiisiinta ahayd markay dib u heshiisiintii soo gabagaboodayna waxaa magaalada baydhabo yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyadana waxay si rasmi u fureen shirka soo aruurka ergooyinka marka shirkan waa shir xukuumadda federaalka iyo beesha caalamkuba ay garab iyo gaashaanba u yihiin marka wuxuuna marayaa gabagabadii ugu dambeysay waa tahay dhowaan magaalada baydhabo waxaa ku shiray maamulka lixda gobol ee madaxdiiiyo mudane iyo wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda soomaaliya marka koomadaasi maxaa ka soo baxay
ahmadaad baad umahadsan tahay meel ay ku wada shireen maamulkan iminka aad tilmaamaysid madaxweyne inuu hogaanka u yahay iyo wasiiro ka socda xukuumadda federaalka anagu ma xasuusanin mana ogin meel ay ku shireen marka waa laga yaabaa inay kulley ayagu meelahaas ku shirshiraayan waan ognahay laakiin wax xukuumadda ka socda oo wasiira oo nimankaa la shiray go-aan wada qaateen ma jiro
waa tahay dastuurka la ansixiyey magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed iyo saddexda gobol waxaa la sheegay in lagu ansixiyey caasimad inay noqonayso magaalada baraawe marka arrintaasi maxaa idin ku dhaliyay ama doorashadaasi
axmed aad waad umahadsan tahay dowlad goboleedkan koonfur galbeed soomaaliya ee saddexda gobol wuxuu xaq u leeyahay haddii uu arko dowlad ka mid ah ama magaalo ka mid ah inay mudan tahay in laga dhigo magaalo madaxda wuxuu uu xaq u leeyahay in loo sameeyo magaaladaas magaalo madax marka waraysigaas oo aada u dheer waxaa aad dib kaga dhegaysan kartaa fadhiga aanu ku leenahay shabakada macluumaadka caalamiga internetka oo ah w w w dad wadajir radio dot com qaar ka mid a xildhibaanada ku sugan magaalada baydhabo iyo weliba ka qaybgalayaasha ergooyinka shirka saddexda gobol ayaa iyaguna cabasho aada u ballaaran ka muujiyey waxa ka socda shirka saddexda gobol ee haatan ka socda magaalada baydhabo haddaba warbixintaas aynu kusoo gebagabayn doonaa inta dib dambe aan u kulmi doono sidaas iyo ammaano allah walaay kala bisan aragorana in sheego karo iina meeliyeeda mataalo an ergida kumid ahaa mayan ogol ini aan walqobsado amase ku hadalo meelo mayan ogol guruub shaksi ee haas magacaabay oo walqofliyi haataw ka aragtida tiitayba walay nagatay guruub walqof kooley biliyo oo kale anii bilo oo dhowraw oo kale maya ergida mayl hakiinka sheega ergidana diidi iyo ogolaashii leta diidi iyo ogolaasho midna melihi waa meelo kasoodan walqaldamo macnaha meelaas injiyo waliinqoodad un hadda lagna ma magacaawaano maadaama meel kumuuquda ma inbaageeya oon in sheegeeya mas-uuliyiinta sasare madaxweynaha inka sareeya gudoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha wasiirada ma in sheege meel shirqool dagaaleed inuu ku socdo haddii arrintaasi degdeg aan soon fargeliyne ma biri waa masaada waa inuu arrintaasi tawqarada doonto mayna kale suun ku codsadaane in gobolka shabeellada hoose xoogan in badan rag la dhihi maamul degmo gobolka laskii wareejiyeen likidugi ragga qaargeyna si degdeg oo macnaha wixii maanaha fahmi waaysinyeen un may codsadaane si degdeg eh in dowladda loo qaado shirkaasi tagunin nicanfi waay nisni abaawuli shirqoola lisninki abaawuli saacadan wixii ku bilaabto ergooyinkayna mayn haraysanaa boqol iyo walijir wixii una dhan huteelaadka ka haraysanaa mayna imbaahnaa inuu si degdeg eh lanoo qaado shirkaan inta ku socdo inii mataqaanaa wadadii hagaagsan ay kala toosiyo dib u heshiisiin aan socota dastuur inil aan saxiyo matana fayl oo mutaasiir sheeg taliyaw inil oo khubaro liisheenay la fiiriyey liis ogolaaday inii meelaha ku baxo
You're listening to WATB 1420, Decatur, Georgia. The preceding program was paid for by the program's producers. Opinions expressed do not necessarily reflect those of the management, staff, or ownership of WATB.